dadku marka uu soo baxe ee uu mudaharaado ee uu u badheer inuu dariiqiisa soo taago intaasoo qof waxa isu keenay wax fudud maaha waxaynu ognay kii k hore kuwii horaan ka horeeye maalin baa waxaa ka wada dhacay mudaharaad saylac iyo berbera burco iyo lasxanood intaasoo mudaharaad oo aan xidhiidhsanayn oon cidi ka fikirin in la sameeyo oo aanu ahayn mudaharaad la abaabuliyo siyaasiyan loo abaabuliyo ajandha lagu doonaya aanu ahayn waxay ahayd wax kacdoon dadka ku jiray ayuu ahaa dadka qaar waxaa arko macnaynayo macnaynayo qodaa reer hebel loo macneeyey haddii goor mashaakilkeen waxaa loo macneeya reer hebel cudur gaarahoo reer hebel hayaa ama ka siia jooga ama ka laascaana jooga ama kagaysi jooga ma jiro cudur isku mida baa haya maamul isku mida bay ku jiraan jawi siyaasiyahoo isku mid ah ayay ku xeeran sibay uga wada quudareen in dawladda xooga doonaya laga sugayeen waxaa laygu yihi burco waxaa laga mudaharaaday ayaa loo macneeyey nin la bedelay imisaa la bedelay maxaa looga mudaharadood madaxweyneyaal baa la bedelay codka u aqdan nin yaroo isbeerera baa la bedelay yani ceeb bay ku tahay dadka in la idhahdo dadkii mudaharaadeeda soo baxay waxay ku mudaharaadayeen oo weli wada qoleeyo nasiib daro waxaa laygu yihi tii saylac cashuur bay ka hadlayeen exactly waa tii hargeysana ka dhacday maaha markaa wax meel gooniya ku saabsan waxaa kaloo na ognahay tabasho weyn weyn weyn idhi ka jirta booramo kale gobollada weliba kuwa aan waxaan iminka loo bixiyo beesha dhexe wixii aan ahayn tabasho badan badani inay ka taagan tahay masalan taa haddaan yar ku nasto markii aynu boorama isugu nimid afar iyo sagaashankii saddex iyo sagaashankii waxaynu ku galanay heshiisyo qaarna ay qoraal noqdeen oo dastuurka galeen qaarna aanay qoraal gelin oo dastuurka gelin kuwa aan dastuurka gelinoo qoraalka ah waxaa ka mid ahaa awoodaha siyaasiga ah ee dalka sida loo qaybsanayo awoodaha siyaasiga waxaa weeye kuwa la doorto masalan waxaa ka mid ah godayaasha oo wakiilada iyo baarlamaanka dawladda wasiirada dawladda waa siyaasiya waxaa kaloo iyagana siyaasiyan soo geli gela oo iyagana rukunkaas kuwaasi horta halkii way ka baxeen miisaankaas wuu ka baxay meeshii miisaankaas wuu ka baxay oo iminka saddexdii gole baarlamaankii iyo guurtii wakiiladii iyo gudoonkii iyo dawladdii saddexdiiba waxaa beesha dhexe loo bixiyey ama isaaqa idhaahdee ayay ku ururtay taliyaasha ciidanka oo waxyaabaa asaasigahe laga eego representationka dadku aynu ka muuqano inkastoo profession yihiin iyagu oo ay tahay inay ku soo dalacaan kaariir oo ay ku yimaadaan dee iminka kaariir kuma inaan dhisin waxaynu ku dilaax dhisaynay wax sawirka dadka guud ka muuqdo lagamana waayin wax isaga miisaankaa leh waa tay waxaa ka mid a maxkamadda cadaaladda wasiirada ugu muhiimsan hadday tahay maaliyadda daakhiliga allahuma salli calaa maxamed wasaaradaha waaweyn ee culus iyagana intooda badan madaxtooyada intuba waxay gacanta ku jirtaa waxaa lagu magacaaba beesha dhexe halkaa tabashaa ku jirtaa waxaa ku jirta ka guuridaynu ka guuray ama aanu badheedhno ama ha loo badheedho ama yaan loo badheerina muuqaalka muuqda waxa weeye inay jirto tabasho badan oo ka muuqata sidii aynu u qaybsan jiray awoodaha dalka taasi waa taa marka cabashada gaarka ah ee ay yeelan karaan maalan beelaha dacaladu waxa weeyaan tu runa oo ah war miisaankii aynu ku heshiinay ee somalilan ku jirta maalintaynu isu nimid way ka baxday waa noqon kartaa laakiin waxaa jirta mid ka dhexaysa dadka o dhan waxaa ka dhexaysa shaqalaanta dalinyarta waxyaabahaanu doonina laga hadlo waxaa ka mid ahayd waxyaabaha dalka yaalla ay tahay in laga hadlo ay ahayd waxyaabahaa dadku tabanayo maaha qof la bedelay ka cabanmaya wuxuu ka cabanayaa qofka la bedelay buu qabaa in in wuxuu arkay shaqada markay tahay ee la qaybinayo shaqada aynu shaqo soo doonan inaan loo sinayn oo wejigarad berigii horea xamar la odhan jiray xamar maxaa taqaanaa maaha yaa ku yaqaano weeye excitemka waxaynu maraynaa maaha inanku muxuu yaqaanaa ama qofka shaqada doonaya muxuu yaqaanaa waxa weeyaan yaa wada hees baa jirta berigii la odhan jiray aynu xamar tagnayo ninkaan dabagaabi daadihinin dabagaab waxayn dumarkii ree xabarkaa waxay xidhan jireen kurdad gaaban ayay xidhan jireen nimankaan dabagaabi daadihinin ama ammaan dabitaati daayi lahayn dameerka abgaalbo u dili iminka dameerka talow iyo doorkaa dilaya maynu idhahnaa ninkan hargeysa jooga in aan cidi wadina soo shaqo doontaa waa in cidi wadaa waa sida dawladda ay isku yihiin ama cidda dawladda iyo isaga xidhiirka udhexeeya ayay ku xidhan tahay ee qofkaasi wada ma aha wuxuu yaqaano taasaa dadka oga yihi hadday dallacaa tahay waxa weeye tabashadaa guud ee jirta oo shaqalaantu ka mid tahay waxaynu ognahay khaladaadka kale ee dhaca masalan qandaraasyaa la bixiyaa waa in dalka loo sinaadaa maaha qofka la siiyo keliya waxa weeye qaabka loo bixiyo ayaa muhiima wixii la wada lahaa qofku isagoo xaq u leh haddaad kursiga hoostiisa uga dhiibto waa xaaraan hadda xaq buu leeyahy laakiin marka saa loo soo dhigo ee dadku ka soo wada qayb galo ee uu wada ogaado ee uu tartamo tartankana loo sinaado hadday walaalo wada helaan dadku diidi maayo ma diidayo dadku haddii la helaan shaqaa loo baahan yahay oo imtixaan la og yahay laga qaado kalsooni baa xataa gelaysa nin dhalinyaro maalin noo noo warramayaa yidhi tahriibta waxaanu ka tahriibna maha shaqalaanta waa exda bidhah waxyaabaha yaallay ka mid tahay cabashooyinka boorama yaalla waxaa ka mid ah iyo dacdada kale war dadkii halkan joogay waa laga qaaday waa la bedelay shaqaalihii halka joogay ee ka shaqey jiray masalan gobolka waxaa lagu soo bedelay shaqaale aan ahayn kuwoodina lama qaadin iyagana lama qaadin waa cabasho taala maxaa ka rura maxaa ka beena dawladdu waa ina hubaysaa markaa horta mudaaharaadadu waxay ka dhicen taa hore taasay ahayd tanina kuwii unbay dawladda ku haysay laakiinse way ka sii baahi badnayd waayo waa biyo waa biyo dadkuna noloshu waxa weeye waa biyo waa kow waxa ayaan darro ah shalayna jiraadka waan ku qoray axmed maxamed maxamuud madaxweynuhu madaxweyne sinaayo beryihii aanu mucaaradka ahayneen kulmiya ahayn beri baa jirta inanoo diiday hudheelada xarafkana inoo diiday oo dhirgidu inanoo diidan loo qabto siday iminka loogu diidaan inaanu ka hadlo wax kaah baan ogolaaday kaah baan u tagnay madaxweynuhu khudbad weyn oo mas-uul ah ayuu ku jidhiyey wuxuu ku ballan qaaday haddii la doorto biyola-aanta hargeysa ka jirta ayuu ka sheekeeyey boqolkiiba shan iyo toddobaatan aan idhaahdo waxaa biyaha hargeysa laga helaa waa inta dooxa ku dhadhow hareerihiisa buuraha dhexdooda ah intaasna waa intii berigii jaynuhu dhigay saddex iyo toddobaatankii alaama sal axmed hargeysi maalintaa intay ahayd iyo maanta intay tahayna waan aragnaa markaa waxaa kordhay baa la ydhahdaa boqolkiiba shan iyo toddobaatan bay hargeysa kordhay boqolkiiba shan iyo toddobaatkaasi way biyo la-yihiin gees kastaa ku yaalaan inkastoo dawladdu ay u dhacdo mararka qaarkood siyaasiyiinta u hadlaysoon arkiibbasiirsha daraadlaha la yidhaahdo daantaasaa biyaha laga helay daantaa biyaha lagmaga helo waa been anuu labada daa'imoodba waan deganay daantanna waan deganahay danna waan deganahay labadaba inuu baa laga wada siiya biyaha maalin dh ber dhowtaan ka guuray halkan biyaha intii layga siiyin jiri unbaa maslahana lagaga siiyaa wax kala duwan maaha laakiin wararkay wasiirigu lahaa qoladaasa biyaha ista soo fura lahaa waa ayaan daro qof mas-uula oo wasiiriyey yani waxa ka mid tahay siyasada la dhahda qaybi iyo xukun waa in loo kala tilmaamaa equally wixii ka dhacayay waxa weyan ayaa darada taala dawladda marka cabasha taalla waxaynu jidaysanay oo kadana islaan aad iyo ayaa daraa qof biyo ka cabanaya ama shaqalaan ka cabanaya oo soo baxay oo xabad loola tago waa ayaan daro waayandaro waa waxaynu caadaysan bay ka mid tahay xabaddaasi dhacaysa ee aan laga daba tegaynin ee aan qofkii riday la weydiinaynin wuxuu u riday ee aan ciqaabtiisa la siinayn waxa dhacay waxaynu ognahay saxaafadda wax lagu hayo hubaal arrinteedii miyaa war ka haysan inamadii ma xidhanyihin siday meeshii bay xidhantay meeshu dee meherda dembi ma gasho qofkaa gala haddii qofkii la sidaay maxaa loo xidhay meherda xeerka xidhaya saxaafadda muxuu aha xawkaydi waxaa laga mudaaharadee la diidaya eenu ka hadlaynaa waxaa weeye war waxaan xaqa u lahaa isii haddaad diidinkan xaq ulahaa dee inaad inta xaqaad uleedaadna waa ay doontaa ila qofna qofna maaha inuu xaqa oo dhan wada yeesho cidina ana xaq yeelan maaha waxaa meesha ku jira marka iyada taasi mudaaharadka waxaan ku dhaafaya kuwa hore iyo kuwaniba waa cabasho dadweyne maaha wax waynu ognahay inaana siyaasiyan annagu inaannaga iminka la idhaahdaa dadkay waalayaan oo dadkay rabshayaan inaanaan abaabulkiiyagu intaa gaadhoona dadku bana yeelaynin intaa lagadaanu soo baxa nidhahna waa hubaal laakiin waxay dadku u soo baxeen dan wada mas-uulna waad ka tahay radiallahu canhu cumar bin khadaab ayaa habeen wux mari jiray ergeysan jiray xaafada magaalada baliba xabashagi jira wuxuu maqlay isnaan caruurteedii waxay siisa weydoo disti intii biyo u saartay lahooyo u idiin bistaanayaae seexda ilaahay cumar ilaahay ha uga meel yeelee dembigaasoo dhan cumar baale u maqlay buu soo noqday wuxuu tegey bitalmaarkii wixii uu raashin usoo qaadayay buu yidhi aniga tunka ii saara asaabtii baa tiri annagaa qaadin maxaa qolti qaadi jirtay baa tiri annagaa qaadin maxaa dhahay wuxuu may waan qaadaya anaa qaadaya tunkaa loo saaray wuu xamaalay wuxuu u geeyey islaantii cuntadii buu dabkiibu la kardhishday wuu bisleeyey markuu bisleeyey cuntay carruurtii ayuu ka soo baxay salaaddii soxaa la weydiye waxa la yidhi yaa amiir almuuminiin maxaad u qaaday wixii nooga warran arrintii wuxuu yidhi waxaan u qaaday qoyska ah oo caynkaasoo dhacday waxay dee miyaad ogeyd maxaad tunka ugu qaaday waxaan sida bani ilaahay in yar kaaga khafiifiyo dembiga aad gashay oo miyaad ogeed bay maahmaah caana uu ka tegey wuxuu yidhi wallaahi wallaahi low cabsurat baqala fii ardi shaam madiinu jooga markaa isago hadday shaam baqali ku turunturooto ilaahay wuu ii weydiinayaa wuxuu odhanayaa limaada lam tuslixi dariiqa yaa cumar cumarow maxaa dariiqa dameertaa turunturootee shaam joogto u arki weydeed u dariiq u hagaajin weyde biyaha hargeysana arkin maayo buu leeyay waxaan ku sheegan kara maayo mudaharaaduna kuwaas bay ka socdaan iyo wixii la mid ee la xidhiidha waxaa weeyaan mas-uuliyad baa taalla qabiya ah oo baylaha oo ummaddana xilkeediina cid u saaran yahay ciddaasi halkay ku maqan tahay inay joogto iyaday u badrheedhay oo cadaawadnimay laxadkaasan tahay biyaha ma odhan karo wixii kale loo bixinayo madaxweynaha ka jiro arrintaasi aad iyo aad iyo aad baanu soo dhoweynaynaa aad iyo aad iyo aadna baarlamaankiiba hambalyeelaynaa baarlamaanka waxaan hambalyeynaya oon hambalyeynayna horna oonu hambalyeynay waxaad iminka muuqdaa inuu baarlamaankii baarlamaan noqonayo way dhici jirtay in wax walba executiveka dowladda dowladda loo daayo xukuumadda in wax walba jawaabtada laga sugo waxaynu ognahay dilkan iyo kuwii ka horreeyey intay dhaceen ama isku dayadii intay dhaceen inaan idinka daba tegin ilaa iminkana aan la qabanin qaarna aan laba raadinin wax aad iyo aad la yaabo leh maalin la weydiinaya arrinta hubaal qolada ciidamadu ka hadlayeen ayay waxay dhaheen way soo caddaysan waayeen waxaan mali aqoon darro inay intaasi ka tahay malaa kama ahaa badheere waayo boliisku aniga waxaa laygu yidhi haddaad qalad aragta haddii lagu sameeye maaataa haddaad aragto soo sheeg markaan soo sheego markaan sheegay inuu jiro iyo inaanu jirin waxay u taallaa boliiska waa inay baadhaan ka daba tagaan waxa aan sheegaya inuu ku yahay maala nin baa yidhi ku dacwooday xabad baa la iila soo galayoo wataa laygu ridayoo waan dhaawacmay waa crime dhacakii u weynaa gurigiis dhexdiisi ba ahayd weliba qolo afka duuban buu yidhi waa war adag boliisku warkaa markuu maqlo ma inankiibu ka sugay inu xaqiijiyo oo ciddii soo qabto isaga ayay boliiska saarantahay shaqadooda haddaanay garanaynin shaqadiis waxa weeye inuu baadho raadiyo qofkii inuu soo helo bilaadan aniguba been sheegayo fidnaba waday maxuu ka garanayay inuu xaqiijiyo weeyaano oo boliisku ka daba tago anigu inaan been sheegayo kalenu hubiyo isagay u taallaa shaqadaasi hubintu c i d baa jirta weliba waxaa laygu yihi guddiba u saaray markii horreysay maalintii horreysaa laygu yihi saddexdeena u saarayna dhowr cisho dabood baa la kala bedelay laygu yihi kaysina laga wareejiyey waa warka laygu yidhi inay jirteen kale taliyaha ka jawaabi doona marka waxaanu aragnaa tallaabo aad iyo aad iyo aad ummadda u baahnayd kanoo keliya inaan lagu daynin baanu jecelnahay rajaynaynaa ka codsanaynaa baarlamaanku inaanu kan ku daynin inuu dhammaan wixii dhacay ee cabashooyin ee dalku tabanayo oo ah waxa keenaya mudaharaadada oo waxa keeni doona haddeenaan ka daba tegin in inay ka sii xumaato arrintu sii xumaato dabagal-la'aantaa keenaysa waxaanu ku boorinaynaa ku soo dhoweynaynaa horta ugu mahadnaqaynaa ku hambaliyeynaynaa golaha wakiiladu tallaabada ay qaadeen waxaanu ugu baaqaynaa oonu ka codsanaynaa weliba ka baryaynaa inay waa xilkoodiiyo dabagalaan kuwii kalena oo ay raadiyaan oo haddii boliisku qaldin dee boliiska iyagaa noo diray inay qabtaan oo madaxweynuhu hadduu gasameeye madaxweyne iyagaa noo diray inay qabtaan oo waxyaaba cabashooyinka faraha badan ee yaalla inay qabtaan tanna waa soo dhoweynaynaa waana mahadsantiin